soomaalida dalka kanada ayaa isha ku haysa doorashooyinka dalkaasi oo qabsoomi doona labaatanka bishan sebtembar waxyaabaha ay danaynayaan in wax laga qabto waxaa ka mid ah xakamaynta hubka maadaama dhalinyaro badan oo soomaali ah lagu dilay dalkaasi iyo sidoo kale arrimaha soo galootiga warbixintan waxaa magaalada toronto kasoo diray xuseen nuur xaaji hogaamiyaasha xisbiyada ayaa ku guda jira ololahooda iyagoo samaynaya ballanqaadyo kala duwan xakamaynta hubka iyo arrimaha soo galootigu waa kuwo ka mid ah mawduucyada ay hogaamiyaashu xisbiyadu aada uga hadlayaan waana arrin ay si dhow isha ugu hayaan soomaalida ku nool dalkan farxaan cali jimcaale oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaalida ee magaalada toronto ayaa marka hore ka waramaya waxyaabaha ay hogaamiyaasha dalka ka midaysan yihiin ee ka mid ah arrimaha soomaalidu ay aadka u danaynayaan xisbiya tartamaya waxaa kamid ah xisbiga liberaalka xisbiga dimuqraadiga ee cusub iyo xisbiga conservativeka saddexda xisbiba waxay ka midaysan yihiin ololahooda doorashada iyo waxyaabaha ballanqaadyada ay sameeyeen oo ay ka midaysan yihiin waxaa ka mid ah in bal dhaqaalaha ay wax ka qaban doonaan inay shaqooyin abuuri doonaan iyo xakamaynta hubka inay wax ka qaban doonaan iyo hadda aada mataqaana u ballan qaadaan xisbiga conservativeka oo markiisii hore kaga duwanaa aragti ahaan xisbiga liberaalka ee had dalka hogaamiya xakamaynta hubka hadda wuxuu ku raacay xisbiga dalka hogaamiya hore u mamnuucay hubka darandooriga u dhacaa in la kontaroolay oo la xanibay hogaamiyaha xisbiga conservativeka wuxuu sheegay haddii uu hogaanka dalka qabto inuusan waxba ka bedelin doonin xisbiga liberaalka xakamaynta ama xayiraada ay kusoo rogeen hubka darandooriga u dhaca waxaana suuragal ah dadka siyaasada falanqeeya waxay sheegayaan in xisbiga conservativeka codad uu ka heli lahaa dadka garabka fog laga yaabo inuu ku waayo laakiin waxaa jira walaac la xiriira isbedelada imaan kara marka dowlad cusub ay dhalato arrimahaasi waxaa ka mid ah xakamaynta hubka iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka dilalka ee loo geysanayo dhallinyarada waatan ayaan yuusuf oo ka shaqaysa arrimaha bulshada oo ka mid a dadka qaba walaacaasi
waxyaabo badan aan haddaan nahay annaga soomaali ahaan aad aan ugu walaacsannahay waxa ugu horeeya aan aada ugu walaacsannahay waxay tahay caruur badan ayaa la dilay oo soomaali ah ilaa hadda lama hayo wixi dilay islamarkaanina arrinta way sii socotaa waa arrin aad iyo aad soomaalida ugu walaacsan taha haddii xisbi cusub yimaado uu qabsado wadankan xisbigaas muxuu ka qaban doonaa caruurteena ma heli doonaa dadkii dilay mase wuxuu noqon doonaa wax la iloobo oo meeshiis looga tago waxyaabaha kale ee soomaalida gaar ahaan kuwooda ku cusub dalkan ee aanan weli sharciga dalkan helin ay ka walaacsan yihiin ayaa ah halka uu ku dambayn doono kiisaskooda dacwadda kadib doorashada waa kan axmed cabdi waxaan qabaa maaragtay dad badan oo ay jiraan maaragtay sharciyadii waxaan iyo maaragtay brosesyadooda aada ugu dheeraatay marka aanan maaragtay weli sharciyadii aanan helin oo ilaa hadda kada wareeganayo marka dowladdan hadda jirtana waxawaaye waqhti kasii dhammaanaya waa dadaashay maasha allah waxaa las weydiinayaa maaragtay dadka oo hadda maaragtay aada weli loogu dhibaayo sharciyada oo soomaalidaba ay u badan tahay maxay ka qaban karaan maxay maaragtay ballanqaad oo ay u haayaan ballanqaadyadii hore oo maaragtay ay ballanqaadeen weli qaar baa maaragtay la fulinin waxaa kale oo jiraan dad badan oo maaragtay soomaali u badan oo maaragtay waqti dheer ay ku qaadatay inay helaan maaragtay ballamadoodii ama sharciyadoodii ayaan yuusuf ayaa axmed la qabta walaaca ku saabsan dhalinyarada soomaalida ee ku cusub dalkan waxaan kaloo walaacan ka qabnaa dhalinyaro aada u fara badan oo wadanka timid ayaa jirto qaar waa la aqbalay intooda badanaana ma la aqbalin qaar baa wadankan shan sano joogo oo weli la qaabilin laga yaabaa in la qaabilo oo wadanka lagu soo dhaweeyo oo sharciyo la siiyo maadaama ay jiraan dhibaatooyinkan saameynaya bulshooyin badan oo soomaalidu ay ugu horreyso waxaa isweydiin mudan soomaalidu ma yihiin kuwo codadkoodu ay midaysan yihiin oo kula gorgortami kara siyaasiyiinta waa kan mar kale farxaan cali jimcaale xuseen maya soomaalidu ma aha dad isku xiran oo isku duuban oo codadkooda ay isku xiran yihiin oo si ay ugu gortamaan dadyooga kale ama commuunitiyada kale ee ku nool canada way isku xiran yihiin waxay ogyihiin nambarka codadka ay haystaan oo midaysan saa daraaddeed ninka siyaasiga ah oo xaafadooda kasoo ka tartamaya waxay la galaan heshiisyo ah bal inuu wax u qabto laakiin soomaalidu ma aha saa uma nadaamsana oo codkooda iskuma xirna dadku qaar waxay yidhahdaan soomaalidu way cusub yihiinoo laakiin soddon sano ayay soomaalida joogaan canada soddon sano way ku filan tahay wakhti ay isku diyaariyaan ay isku abaabulaan si codkooda ay u mideeyaan oo waxa afka qanaad lagu yidhaahdo oo codad bloog ah oo isku xiran oo ay siyaasiyiin kula gogortamaan ilaa dhowr murashax oo soomaali ah ayaa ka qaybgalaya doorashadan federaalka oo mid baarlamaani ah waxaana laga xusi karaa axmed xuseen oo raadinaya dib u doorasho iyo xabo mire oo ku wada tartamaya kursiga xaafadda york south weston ee magaaladan toronto xuseen nuur xaaji v o a toronto